إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka subaxnimo saaka iyo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay deegaanka tareedish ee duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay saaka ay duqeyn ku garaaceen madaxtooyada magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa war ka soo saartay dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka daarunicma ee gobolkaas iyadoona ka hadashay arrimo kale oo muhiim ah oo quseeya deegaanka askari ka soo goostay ciidanka jubbaland ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oday siddeetan jir ah oo si xun loogu jirdilay magaalada kismaayo ayaa sheegay in sidoo kale uu maamulka ka xoogay dhul uu leeyahay oo sharci leh الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo tobanka dulqacda sanada kun afar boqol afariyo afartanka hijriyada askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo sidoo kale war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo saaka iyo duqeyn ku garaacay madaxtooyada magaalada muqdisho iyo dhacdooyinka ay waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir kadib salaadii subax ee saakayro ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay xarunta madaxtooyada filla soomaaliya halkaas oo saldhig u ah madaxda dowladda federaalka iyo shisheeye kaleba dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa madaafiic ku hoobanaysa madaxtooyada welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay intuu uu leegyahay ma ahan markii ugu horreysay oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaacaan xarunta madaxtooyada oo ah hoyga uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka marar badan sidaan oo kale madaafiic ayaa loogu garaacay madaxtooyada waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka isla gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanka dareedisho ee duleedka magaalada muqdisho ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka raggii dilay askarigan ee ka tirsanay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa u suuro gashay inay ka furtaan qori oo ku hubaysnaa askariga la dilay dhanka shabeellada hoosena saacadee lasoo dhaafay howlgallo ay ka fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shalay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askariga ceelasha biyaha lagu dilay ayaa lagu soo koobay magaciisa cabdi madaxey isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ay ka fuliyeen deegaanka sabiida ee hoostaga magaalada afgooye waxaa lala eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka oo halkaa ku sugnaa waxaana qarxaas ka soo gaaray ciidamadii lala eegtay khasaare ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ayaa ku dhintay qaraxa isla shabeellada hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax ay shalay ka fuliyeen degmada jannaaleh ayaa lagu weeraray ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala eegtay sidoo kale waxaa ka soo gaaray khasaare ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala eegtay ayaa ku dhaawacmay jasaaka allahu khayran wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa war ka soo saartay dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka daarunicma ee gobolkaas iyadoona ka hadashay arrimo kale oo muhiim ah oo quseeya deegaanka mahad ayaa warkaas faahfaahinaya waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukadee ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga hadlay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka daarunicmo iyo sidii ugu dhacay ciidamada mujaahidiinta shabeellada dhexe iyagoo ku saamoobay boorinta ilaahay marka uu leeyahay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaahi walmustadcafiina min alrijaali waannisaa iyadoo ilaahay ku boorinaya inay u dagaalamaan fii sabiili illaah iyo wa fii sabiili inqaadi almustadcafiina min alrijaali waannisaa dadka la haysto oo cadowga ku habsaday inay badbaadshaan iyo inay ilaahay shareecadiisa dib uga soo celshaan deegaankaas ayay waxay weerar ku qaadeen aroortii jumcaha tuulada la yidhaahdo daarunicmo saldhig ugu yeela maleeshiyaadka balse maleeshiyaadkii riddadu markay arkeen ciidamada allaah lugta ayay fureen iyaga oo kuwaana qaatay weerarkii kan ka horreeyey waxay ku qabsaday daarunicmo iyo wixii wakhti gaaray marka si nabada ayaa lagu qabtay deegaanka daarunicmo ilaahay baana ku mahadsan ilaahayna wuxuu yidhi faqaatiluu wliyaaa ashaydaan ina kayda ashaydaani kaana daciifa marka sida ilaahay uu noo sheegay waxay noqdeen dad ducafaa oon waxba iska celinayn ilaahayna waajibiyey faahfaahinta aan kaa sii kara intaas wey sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday dilkii loo geystay laba nin oo uu ka mid ahaa nin lagu magacaabi jiray abuukarmiiney iyo dhibaatadii ay ku hayeen bulshada shabeellaha dhexe gaar ahaan reer daarunicmo haddaan waxyar kaaga sheego ninkaas miinay la yidhaahdo wuxuu ahaa nin qaatil ah oo dad badanoo muslimiina qaba markuu walaadan soo galay wuxuu dilay nin ay qaraabo yihiin oo injineer dab ahay oo dadka dhan oo shabada dhex degan kulligood ay ay u daba joogeen farsamada dabyaqaanimada meel cadcadday layidhaha joogo isagoo hurdaayo gurigiisa jifo ku dilay wuxuu sidoo kale laayay laba kun iyo labaatankii dhowr iyo toban qofood oo caafimaadka dadweynaha gololey ka shaqaynaysay oo farmashiyaal iyo isbitaallo meeshaas ku lahayd oo isna ay qaraabo ahaayeen ninkaasoo ugu dhowaanayay burundiga meeshaas haysta inay u arkaan nin halyey ah wilaayaduna waa kuraadjo saddexdii sano oo lasoo dhaafay ilaahay baase ku mahadsan soo dhameeyey ninkaas dhibaatadiisii midka kalena wuxuu ahaa mid meesha macawisleyda oday u ah labadaas nin marka ayaa maalintii sabtiga la dilay ilaahana ku mahadsan intaas kadib wuxuu kaba ku dukada ka hadlay deegaanka daarunicmo iyo aas-aaskiisii bismillaah horta daarunicmo iyo masaajidka iyo deegaankaba masjidkana meesha anaa ku dhigay magaalada iyo ceelka daarunicmo layiraana anigaa meesha ku dhigay hortayna ma jirin wax daarunicmo la yiraahdaa meeshaas waxay ahayd meel hawda hogeelu daaqo biyana aan lahayn bulshana aan lahayn biyo ka dheerna ah oo ugu yaraan dhowr iyo labaatan kilomitr ilaa soddon kilomitr biyaha ugu dhow ay u jiraan waxaana la dhihi jiray meeshaas buubuulaa la dhihi jiray halkudhigna waa la hedo waxaa la dhihi jiray naagtii dherigu ka buriya ee biyuhu ka daataan maadaama biyuhu meesha macduun ka yihiin ee biyuhu dabka ku daataan bururuf ka yarto waxaa la dhihi jiray ma buubuulaa mana bururufaha la dhihi jiray naagaha waa lagu canaana jiray xataa qaaraa lagu furi jiray biyaha daata sida biyuhu dhibaato ay meesha uga haaleen meeshaas marka meel beleda ma ahayn midaas waxaa ula jira waxay ahayd dhul ay isku haystaan labada beelood cisarati iyo daa-uud oo dad badan ay isaga dileen konton iyo lix nin oo waxaa lagu dilay daa-uuda iyo afartan iyo kow nin oo ciise ah sagaashan iyo toddobadas nin ayaan ugu imiday iyadoo ku dhimatay waxaa laisku dayay wax walbada in la xaliyo abgaal imaam iyo wuxuu leeyahay iyo ugaas waa isku yimaadeen waxbay ka qaban waayeen culimaa la keenay mudulood iyo abgaal isku jira waxbay ka qaban waayeen meeshaas cid kasta waa ku fashilantay laakiin walaayada shabeellada dhexe islaamiga ah iyadoo ilaahay kaashanaysa kitaabka ilaahayna ka dambil qaadanaysa waxaa u suuro galay in ay heshiis ballaaran ay dhex dhigto oo ciise iyo nimankaas reer daarunicmo daa-uudka ay heshiisiiso isagoo kasii hadlaya arrimo la xiriira deegaanka ayaa wuxuu yidhi
marka kadibna ceelkaas aan meesha anugu ka qoro oo aan u fasaxo rag dadkaa meeshaas jooga intaas kadibna masaajidkan hadda asaga ah waxay weydiisteen dadka daarunicmo degan khaasatan odayaasha nuqabada waxay weydiisteen nin muxsin ah oo la yidhaahdo sheekh cabdiweli sheekh indhayare oo nin culimo oo muxsin ah oo masaajida markaas ka hor ka dhisay meeshan afar masjid shabeellada dhexe ka dhisay weliba degmada aadan yabaal ka dhisay afar masjid ayay ka codsadeen waalidna ay u yihiin oy awowayaal u yihiin masaajidkaas wuu ogolaaday waa u ogolaaday inuu dhiso kadibna walaayada ayaay ruqso fasax usoo doonteen waanu u ogolaanay masaajidkaasna sidaasaa lagu dhisay waxaana isku ogeyn inuu meeshaasu masjid tahay intaas kadib wuxuu kaba ku dukaday ka hadlay arrin maalmahanba hadalhayntoodu taagnayd oo la xiriirta masjid ku yaala deegaanka daarunicmo oo ay burburiyeen mujaahidiinta kaasoo dhufays weyn iyo meel ay xumaanta ku sameeyaan ay ka dhigteen maleeshiyaadka macaawisleyda ah ee jooga deegaankaas balse markii la soo qaaday dagaalkan kunturaadda ah ashaadala dirirka ee gurguurtay ou kunturaadka kusoo qaato ummaddan waxaa masjidkii saldhig ka dhigtay ay kula kala diriraan wilaayada shabeellada dhexe waxayna noqotay goob lagu qayilo oo dilahay dinkiisa laga diriro oo dadka masaakiinta lagu xabsiyeeyo sidaasna waxaa ka dhigay cabdimarkabkan hadda baktiyey iyo miiney iyo mooryaan laga abaabulay daarunicmo kadibna waxay u yeerteen ciidanka ridada oo ay dhaheen halkaas saldhig ayaan ku haynaa iyo taageerayaal waati ay markii berigii lala diriray ay internetka soo dhigeen dabaqaanan saaranahay halkaanaan ka difaacnay waatii uu ka qudbeeyey ninka biixi ahay marka masaajidkii markuu saas noqday waxaan wacnay dadkii aan fasaxa dhismaha aan awal siinay waxaanu ku niri meeshaas masaajidkii la isku ogayaha lagu soo celiyo balse qabiilkii waxay dhaheen anagu taag waa u weynay nimanka meeshaas joogana haddii alla idanka leeyahay xoogay ku haystaan meesha waxaa qasab noqotay marka in meeshii hadday ku fashilmeen odayaashii iyo dadkii deegaanka ahay in wax laga qabto meeshiina dagaalaa ka socdee meel hadda xaaje iyo war la kala yeelayo maaha kaba ku dukada ayaa sheegay in mar haddii uu masjidku ku sifoobay in mar haddii uu masjidku ku sifoobay arrimaha uu ka soo hadlay oo dhan ay waajib noqotay in la dumiyo maadaama uu masjid magaca ka yahay hase ahaatee uusan hayn arrimihii masjidka loo aasaasay
haddaba jawaabta duminta masaajidku sheegaas waa waajib allah iyo rasuulkiisu ay naga saareen inaan duminno binasi lqur'aan wa sunnati rasuulillahi sala allahu caleyhi wasalam goob kasta oo afar shay ku sifowdana ilaah iyo rasuulkiisu waxay amreen in la dumiyo oo la baabi'iyo afartaa shay waxa weeye dur inay la timaado meeshaas oo makaanul dur noqoto diinta iyo muslimiinta lagu dhibaateeyo makaanul kufri inay noqoto meel gaalnimo laga abaabulo inay noqoto iyo inay noqoto meel tafriiq bayna almu'miniin dadka muslimiinta lagu kala cayriyo iyo inay gabaad u noqoto cadowga shareecada islaamka kusoo duulay ee ashaadala dirirka marka inay noqoto goob ilaah iyo rasuulkiisa lagala diriro qaala allahu tacaala والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله نبي محمد مسايد كاس afartaa shay laga helay ittakaduu masjidan diraaran masjid dhibaato darteed meesha ugu yaalla iyo wa kufran gaalnimo iyo wa tafriiqan bayna almu'miniin dadka mu'miniinta in lagu kala diro iyo warisaadan liman xaaraba allaha warasuulahu inuu gabaad u noqdo dadka ilahay rasuulkiisa la diriraayo afartii sifa oo ku sifoobay wuxuu tilmaamay inay jiraan masaajid la mid ah kan ku yaala deegaanka daarunicmo kuwaasoo ku yaala shabeellaha dhexe islamarkaana ay dhufaysyo ka dhigteen ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda wuxuuna ka digay inay ula dhaqmaan sida masjidka daarunimco intay arrintaasu dhicinna wax laga qabto oo sida ay yihiin laga bedelo ugu dambayntii wuxuu reer daarunicmo u sheegay inaysan jirin cid isaga iyo wilaayadiisa uga fiican maadaama iyaga oo dagaal ku jira dad badanna laga laayay ay deegaan siiyeen islamarkaana meel biyola-aani ka jirtay ay celbiyood uga qodeen
askari ka soo goostay ciidanka jubbaland ayaa isku dhiibay walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed damiin ayaa faahfaahinaya
askarigan oo lagu magacaabo siciid ismaaciil maxmuud ayaa kasoo goostay maamulka jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo waxa uuna isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka askarigan kasoo goostay jubbaland ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxa uuna ka warbixiyey dhibaato uu kala kulmay askartii iyo saraakiishii uu la shaqaynayay aniga waxaa la yidhaahdaa siciid ismaaciil maxamuud waxaan ka tirsanaa qeybta afartan iyo saddexaad waxaana ku biiray adigu toddoba sano meelahaasaan ku biiray ciidanku saa uma shaqayn jirin hadda intii adigu bisha tan ninka loo dhiibay la yidhaahdo gaas baxoogaa shaqada la bilaabay lambarkayga saddex bilood bay lacagtiiga gooyeen way igu tacadiyeen lambarkayga goortii la dhacay oo lambarkayga ka hadlayna way isugu kay tageen oo hadda gacantaas jaban iyo faryaba jebiyeen marka hore waxaan ka raacay kismaayo magaalada kismaayo jaamacadda dadkii lagu tababaray baan ahaa ururka waxaa la yidhaahdaa konton iyo lixaad baa xoogaa iyo indhaha lasoo shitay oo halka ururadii laisugu keenay waxa uu sheegay in markii uu u dulqaadan waayey dhibaatooyinkaasi uu go'aansaday inuu isaga soo tago islamarkaana hubkii uu watay uu la soo goosto hadda maxaa kugu kalfinaa aad isaga soo tagto ciidankaasi ciidana kan kale oo baa dadka dhibaato ku haya aada bay dhibaato ugu hayaanin dhibaato badan baa ka jidha meesha dadkaasuna meesha waa ku dulman yahay waa lagu baaba-ay meesha hadda waxaa igu kalifay nafahayga waa u baqay meeshiioo dhibaato ka jidho dad wada gaal raacyaah oo dee gaal walaalo u leh mabda mabda'aas inuu xun yahayna waa ogaa naftaydana waa u baqay hadda waxaan go-aansaday marka waxaan is walaalaha bal aad baan is ihi naftaada ha kuu badbaadiyeen adigana ha ku badbaadiyeen waa gartay wax hub ah oo la soo goosatay ma jiraan hubha qori akifodhisabane oo qoryaha kan dabada gaduuda ukrainka la yidhaahdo boosh lama socon torrey baa la socotay torrey sidoo kale waxa uu ka warbixiyey sida wanaagsan ee loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka isagoona dhanka kale baaq u diray askartii kale ee ay iskula jireen safka ciidamada alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa taan kuu sheegay oo aan lahaa laba habeen baan joogaa waa taan soo baxay wadaadada waa taan usoo cidirsaday baabuur qadadii iyo biyihii iyo wixii oo diyaara bay iga hor keeneen dabadeedna waxaan dareemay dad isoo dhoweynayo muslin ah inaan bilaaya ka soo baxay dad muslin ah oo naxariisi ku jidho oo ilaahay yaqaan inaan usoo galay baan dareemay hawe cusub baan usoo baxay hawadii hore waa ka soo baxaya ugu dambeyn raggii saaxiibada ahaa ee aad meesha uga soo tagtay maxaa fariin ah ama baaq ah oo aad halkan ugu diraysaa ganoo ka faa'iidaysanaya idaacadda waxaan leeyahay war meeshu meel gaalnimo laysku xukumo weeye meel inkaari ka dhacday weeye meel daroogo weeye meel inkaari ku dhacday weeye iskaga soo baxaan idin odhan lahaa iskaga soo baxa weliba dad badan oo askarta oo dhibaato lagu hayo waa ogahay iskaga soo baxaan odhan lahaa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ah halka ugu badan ee ay isku soo dhiibaan ciidanka jubbaland askarta soo goosata ayaa la qaabilaa iyadoo aan wax dhibaato ah loo geysan sidoo kalena waxaa loo lacageeyaa hubka ay la yimaadaan sida aan baaritaan ku ogaanay marar badanna ay sheegeen ciidamo soo goostay ee wilaayadaba oday siddeetan jir ah oo si xun loogu jir dilay magaalada kismaayo ayaa sheegay in sidoo kale uu maamulku ka xoogayo dhul uu leeyahay oo sharci leh waxaa faahfaahinaya maxamed ciise
codkaas aad maqlaysaan waa mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada kismaayo oo dhiban u ah maamulka jubbaland waa nin da' ah oo ku jira da'da siddeetamiyada islamarkaana dhul uu leeyahay si xooga loogu boobayo uu ku yaalo magaalada kismaayo ninkan oo ilmeynaya ayaa ka sheekeeyey in tacdiib daran loo geystay si xunna loo jirdilay laguna qasbay inuu saxiixo dhul uu leeyahay wuxuu kaloo sheegay in katiinada lagu xerxeray si xunna loola dhaqmay inta uu xirnaana carruurtiisa ay gaajaysnaayeen waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya halkaas dhulkii ku yaallay maalin walba waa nalagu jirdilaa waa nalagula dilaa waa nalagu xirxiraa katiinada nalagu xirxiraa markii dhinaca kale loo rogana annaga nala cunaa annagu xamaali baan nahay dad masaakiin aan nahay weliba aniga oo odayahoo siddeetan jir ah ayaa meesha aad la igu dhibaateeyey dadkaa masaakiinta ahaan nahay dhulkayagii guri meesha hadda laga dhisaayey yaa niman askari waxay yidhaahdeen oo taliyahoodii wata waa inaad saxiixdaan dhulkaa xoog ku saxiixda war ma saxiixayn annagu dhulkayaga ma saxiixayno waraaqihii waa kuwaas dadkaa dulman baan nahay dadkaa masaakiinta aan nahay sidoo kale wuxuu ka waramay qaar ka mid ah tacdiyaadka loo geystay isagoo ilmeynaya ayaa wuxuu yidhi annagu soomaali baan nahay waxa waaye xamaali baan nahay canshuurta waxaa laga qaadaa baabuurtaan la soconno dhammo canshuurta laga qaadaa wax walba waana laga qaadaa aakhira adaa lagaala xisaabtamahaya gardaduub baa la ii xir katiinad baa la igu xir ummadda soomaaliyeed kul waana eeganaysa arwaayada naga qabo arwaayadaas naga qabo irdi waxaa noo jooga kuwa dekeradaan naga qabay oo dhulkayga dhagaxa ku quranaya oo adugta ciil cara iyo ciil baan ka dheragn guryahayaga ma seexanno ma harsanno ma hodanno ilmo yaryaro kow iyo toban labaatan carruurah noo joogta maalangeedna ma hayno maamulada oo shisheeyaha ka dhisay qaar ka mid ah dalka soomaaliya ayaa dadka ku hoos nool kula kaca gabodfale kala duwan hadday ahaan lahayd boobka dhulalka jirdil la dilo ama la dhaco warkii subaxnimo wasaakayaad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa